galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna war naga soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay haddaba waxaa wararka ugu dambeeya ee qaraxaasi inoo hayo wariyaha v o a oo khadka si toosa ugu jira cabdiqaadir maxamed cabdulaaen cabdiqaadir maxaad kala socotaa qaraxaas
waa mahadsantahay ismaaciil door dhaweed wuxuu qarax ka dhacay wadada mashquulka badan ee makal mukarama meel aan ka fogeyn hotelka caanka ah ee wehliye dhinaca wadada degmada waadari ka haysta qaraxu gaari buu ahaa waxaa hadda goobta soo gaaray ciidamada amniga weli goobta dadku iyo khasaaraha inta uu yahay lama ogaan karayo risaafay dhidayaan ciidamada amniga waxayna kala joojinayaan dadjoogi halkaa qaarkood kuwa ku sugnaa iyo kuwa meesha iskugu soo baxay oo dadku ay aada isha hadda meesha ugu hayaan waxaa muuqanaya qeyb meesha weli oo laga dareemayo xaaladdu waa mid adag guud ahaana wadada gaar ahaan goobta qaraxu ka dhaca waxaa soo gaaray ciidamada amniga ismaaciil waan gartay marka ma meel baa lala bartilmaameedsaday oo gaadhigu ku qarxay mise isagoo wadada maraya ama baarkin la dhigay
lama oga in ujeedku meel gooni ahaa iyo in gaarigu u qarxa laakiin meesha qaraxu ka dhaca waa meel mashquul badan waa meel dadku ay ka sheexaan oo wadada qarkeed ah qaraxuna saas ayuu ku dhacay weli meel ama oga khasaaraha laakiin meeshu waa wadada mashquulka badan waa meel maaragtay dadku ay aada wadada hareeraheeda u fadhiyaan halkaas ayuu qaraxu ka dhaca ismaaciil gaar ahaan meel dadku iskugu yimaadaan xilligaan oo kale marka salaada casirka laga soo baxo kadib ay dadku halkan way ka shaaci jireen marka waa wadada qarkeeda meel ah oo wadada saaran meeshuna waa meel mashquul badan marka laga hadlayo guud ahaan ee wadada mashquul marka mukarama meelaha ugu mashquulka badan ay kamid tahay waan gartay inagoo og inay tahay xilli hore oo dabcan haatanba uu qaraxu dhacay oon xog badan lahaynin haddana rasaasta dhacaysa wax warama laga hayaa inay tahay tii ciidamada booliska iyo inay tahay mid ay dhinacyada weerarka fuliya ay ay adeegsanayaan
goobta waxaa ku sugan ciidamada amniga waxaa ku sugan dadkii meelaha ka dhawaa waxaa rasaasamidayo ama dadku soojoojinaya waa ciidamada amniga ma jiraan habad kale oo dhinac kale ka imaanaysa ilaa hadda waan gartay aad baad umahadsantahay bal isha ku hay kolba idaacadaheena ama intaynaan idaacadda ka bixin haddii wax kasoo kordhaan ayaynu khasaaraha marka la ogaado dadweynaha u sheegi doonaa kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a ku sugan magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo haatan nala socodsiinayey qarax ka dhacay magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in faahfaahinta xilliga ugu horeysa aan helo inaan idiin soo gudbin doono laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan